qoraalka koowaad dhammaan ardayda waterloo district school board iyo qoysaskooda waxay leeyihiin doorashada u dhaxaysa waxbarashada xagga dugsiga qof ahaan ama waxbarashada xagga guriga ee waxbarashada fogaanta online-ka ah ee sanad dugsiyeedka oo dhan laba kun kow iyo labaatan ilaa laba kun labaiyo labaatan halkan waxaa ah qeyb macluumaadka si uu kuu caawiyo go-aanka ugu fiican ee arday kasta oo caruurtooda caruurtaada arday kasta oo caruurtaada oo ka socda dugsiga barbaarinta ilaa fasalka labaiyo tobnaad waalidka daryeelayaasha ardayda waa inay ardaydu waa inay fadlan gaadhaan go-aanka juun labo laba kun kow iyo labaatan waxaad sidoo kale bedeli doontaa codsiga aad u samaysay waxbarashada fogaanta online-ka ah ee hore